dhalinyaradani waxay ahaan dhalinyaro deegaankaas miyiga degan oo dadka reer miyiga ah nimankan oo nabaddiidka ahaa mataqaanaa siay dadku cabsi geliyaan maxaa magaalada u tagtay iyo maxaa dawladda u ag tagtay waxyaala leedo nimankan waa niman dhalinyaraa magaaladan mar ay yimideen wakti kooban ay joogeen haddana dadka reer miyiga oo tuulo ku dhow magaalada reer guuraageed ay ahaayeen xaafidooday ku laabteen si dadka u cabsi geliyaan oo dagaalka argagaxa ay u badiyaan argagaxsada dabeecadada qayb kamid ah waxay tahay qofka in la gowraco si reerkaas u naco oo dagaalka iyo waxa dhan uga uga argagaxo marka goob fagaaraha la keena qofka waa la gowracaa sida ku ogtiin sida ku maqasheen mama ciidanka ma tirsanayn ciidanna ma ayna ahayn dhalinyarada guurburda deegaankeeda degan oo guurburda timaado oo ka adeegato oo ka tirsan dadka guurburda ku nool ay ahaayeen laakiin sidee qofka marka la gowraco loo fahmi karaa iyo sidee loo sababay karaa loo sababay karaa waa arrinta dhalinyarada dhalinyaro yaryar dhalinyaro yaryar ay ahaayeen waxay waxaan ka warqabnaa ay dhahen inaad ciidamada qore rabtiin oo dawladda aad la shaqey rabtiin sidaas awgeeday mataqaanaa waxay u sameeyeen inay si ka hortage ay dadkaasi dawladda ukala ukala u kala fogeeyaan ay u gowraceen laakiin nimankan hadda wax shaqaa ay dawladda u haayeen iyo number ay dawladda ku lahaayeen midnoo ma jirto ciidanka dawladda qof kastoo dhalinyaro aha daneeyo way yimideen nimankan dhalinyarada kolley soomaaliyeed oo dawladda shaqa sugayaasha ka ah inay ka ahaayeen waa suuragal example ahaanne dhalinyarada hadda wafisa la socotaba ciidamay waxbaa loo qoraa oo dadka dawladda way daneeyaan way rabaan marka si arrintaas ay uga hortagaan ay dadka u nacsiyaan dawladnimada uga uga u cabsigeliyaan ayay u gowraceen ma meel oo tuulo oo magaalada u jirto shan iyo toban kilomitr ayay reerkooda deganaayeen meesha ayay ka wateen maya wiilowad baa la yihahdaa waa buulaburda iyo mataqaa dhinaca bariga u aadan tahay hadii xalay markii waa wadanaysaa oo meel ayaga degan yihin ay geeyeen wayna ku dileen yosooman dad badan ma degano kolley askartaa joogta yosooman bay ku dileen laakiin aboorayay keeneen meel la yihahdo oo dadka isugu yeereen ay soo dhig maydkooda soo dhiganaa